bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa shanta bisha abril sanadka laba kun saddex toban kusoo dhowaada warka reediyo wardheer oo dhan gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho mudane maxmuud axmed nuur tarsan ayaa xafiiskiisa magaalada muqdisho ku qaabilay dad doonaya inay maalgashi ku samaysaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan muqdisho kuwaasoo ajaanib ah maalgashadayaashan ka socda waddanka ingiriiska ayaa tarsan waxa uu ku qaabilay xaruntiisa gobolka banaadir waxaana kulan dheer oo ay yeesheen dhinacyadu kadib warbaahinta la hadlay mudane maxmuud axmed nuur tarsan iyo qaar ka mid a ajaanibtaasi doonaya inay ka samaystaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan muqdisho maalgashi maxmuud axmed nuur tarsan waxa uu tilmaamay in soomaaliya aada u fara badan ay dalalka dibadda qaarkood maalgashi aada u ballaaran ka sameeyeen sida dalalka tanzaniya kenya iyo south sudan oo hadda ay maalgashi aada u fara badan ku sameynayaan sidaas si lamid a ayuu tarsan ugu yeeray in dadka soomaaliyeed magaalada muqdisho ay hadda maalgashi ka samaystaan mudane maxmuud axmed nuur tarsan ayaa sheegay in hadda dadka soomaaliyeed ee maalgashi ku sameynaya dalalka kale ee la dariska ee soomaaliya ama dibadda loo baahan yahay in magaaladooda muqdisho ay sidoo kale maalgashi ku samaystaan qaar ka mid ah ganacsasadii ajaanibta ahayd ay doonaysa inay maalgashi ku samaystaan magaalada muqdisho ee iyaguna waxa ay sheegeen in ay maalgashi ku sameeyeen dalal kale oo sida soomaaliya oo kale inta dagaallo sokeeye ka dhaceen kadibna ay kasoo kabsadeen sida liberia sierra leone iyo meelo kale waxaana ay sheegeen in magaalada muqdisho ay la mid tahay dalalkaas sidaa daraaddeedna ay maalgashi doonayeen inay ku samaystaan waxa ay soo dhoweeyeen yabooha gudoomiyaha gobolka banaadir uu u sameeyey maalgashayaashaasi ka socda dalka ingiriiska waxaana ay tilmaameen inay hadda ganacsi ku leeyihiin dalalka la dariska ee soomaaliya qaarkood sida kenya iyo ethoobiya ayna doonayeen in soomaaliya sidoo kale ay ku biireen dalalka ay ganacsi ku leeyihiin ee la dariska ee dalka soomaaliya iyadoo shirka dib uhabeynta garsoorka dalka soomaaliya muqdisho ka socdo maantana la rajaynayo in lasoo gebagabeeyo ayaa jumciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay dowladda soomaaliya ugu baqday inay adkayso garsoorka haweeneyda xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca tacadiyada haweenka iyo kufsiga goobaha dagaaladu ay halkeeyeen zaynab xaawo bungaara ayaa waxa ay shir jirayd ay ku qabatay magaalada nairobi dowladda soomaaliya ka codsatay inay ilaaliso dadka ku barakacay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa ku jira xeryaha barakacyaasha ee muqdisho waxay tilmaamtay in ay muhim tahay in la helo garsoor kalsooni ku dhisan oo cadaalada si markaasi dadka dhibaatada u geysanaya barakacyaasha loo soo qabto oo cadaaladana loo horgeeyo dhowaan hay-adda xuquuqul aadanaha ay human rights watch warbixina soo saartay ay ku sheegtay in tacaddi iyo gobodfullo baahsan loo geysto barakacyaasha ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana dowladda soomaaliya ay sheegtay inay wax badan ka qaban doonto arrimahaas halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa radio wardeer maxkamadda dambiyada caalamiga ah hay ayaa waxa ay haddana mar kale sheegtay in markhaatiyaal la doonayay inay ku furan dembi loo haysto madaxweynaha dalka kenya ee dooran uhuru kenyatta rabshadihii dalka kenya ka dhacay labada kun iyo toddobadii in dadkaasi ay diideen inay ku markhaati furaan eedeymaha loo soo jeeday uhuru kenyatta markhaatiyaashan oo saddexa ayaa waxa ay sheegeen inaysan hadda diyaar u ahayn inay ku markhaati furaan uhuru kenyatta eedeymaha loo soo jeediyey iyadoo kal horeyse i c t ay dadkaasi diiwaangelisay islabar ahaantaasina tilmantay in maangelyoba la siin doono dad kasta oo ku markhaati furo dadka loo haysto rabshadihii doorashooyinkai dalka kenya ka dhacay labada kun iyo toddobadii uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa hadda william ruuto ayaa ka mid ah xubnaha loo haystay eedeymahaas hase yeeshee hore waxaa u diiday inay ku markhaati furaan eedeymaha loo soo jeeday markii uhuru kenyatta uu xilkan kusoo baxay qaar ka mid a markhaatiyaashii hore loo diiwaangeliyey tani waxay mar kale dibudhac ku keenaysaa in dacwadda uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa loo haysto ay markaasi sidii loogu talgalay u dhacaan iyadoo kal hore dib loo dhigay muddadii la dhegaysan lahaa eedeymaha loo haysto uhuru kenyatta iyo william ruuto warkii aad ka dhegaysanayseen radio wardada qaybta qiimaha qadarantee naga mudan waa nageyntaa